bsmi اllahi bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى babu ma jaءa fi الriyaaءi والsumcati baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fi riyaa-i istustuska iyo wasumcati ismaqmaqashiinta oo qofka inuu ismaqashiiyo yacnii ikhlaaskiibuu halkan uga waramayaa iyo wamaa yudaadu likhlaasa iyo wixii ikhlaaska ka hor imaanayo min alriyaa-i wasumca ah qaala xadaanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa mucaawiyat bnu hishaam can shaybana can firaasin can caطiyata can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wali waslm man yuraa'ii yuraa'i illaahu bihi man qofkii yuraa'i istustuso yuraa'i illaahu alla isagana khalqigii buu tusayaa xumaantiisa uu ku fadeexaynayaa bihi ayb marka man yuraa-ii iska ishbaac camal waayo ya-dan man yuraa-i yuraa-i illaahu bihi oo kale waa ficilku wuxuu joogaa majzuum oo mantaas ayaa yacnii u baahan marka ficil ay jasmisay iyo jawaabtiisa ayb qofkii marka istustuso oo dadka istustuso camalkiisa dadka iskugu tustuso qiyaamaha alla isagana waa fadeexaynayaayo dadka ayuu ku ceebeynayaa dhexdooda waman yusamic qofkii ismaqmaqashiiyana yusamic illaahu bihi alle isagana maqmaqashiiye oo dadka ayuu maqmaqashiinaya ayuu ku ceebeynayaa wa qaala wuxuu yihi qaala abu saciid qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam man laa yarxam innaasa kaan dadka u naxariisanin laa yarxamuhu اllahu alla u naxariisan maayo qaala wfi lbaabi can jundubin wacabdillaahi bni camrin qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi qaala xadaanaa suwayd bnu nasrin qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala ahbaranaa xaywat bnu shurayx huwa xaywat bnu shurayx bn yaziid qaala ahbarani اlwaliid bnu abi اlwaliid whuwa abu cuثman layin اlxadiiثi rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim wاlarbaca ayb abu cuثmaan almadaniy almadaa'iniyu ana cuqbata bna muslimi xadatahu ayb cuqbat bnu muslim atujiibi wayaan abu moxamed almisriyu imaamu اljaamici hiqat ayb ana shufayan wahuwa shufay bnu maatic whuwa hiqat ana shufayan اlasbaxiya xadatahu anahu dakla اlmadinata ayuu galay faidaa huwa birajulin waaba isaga oo nin arkay qad ijtamaca calayhi اnnaas dadka ay kusoo urureen korkiisa faqaala waxau yihi man hada kan waa kuma faqaaluu waxay yidhaahdeen abu hurayrata waa abu hurayra fadanowtu minhu waa usoo dhowaaday xataa qacadtu ilaa aan fadhiistay bayna yadayhi hortiisa wahuwa yuxadisu nnaas isagoo dadkii u sheekaynayo oo xadiidka nebiga u sheegayo falamaa sakata markuu aamusay wakhalaa ou keligii noqday qultu lahu waxaan ku idhi as'aluka waxaan ku su-aalayaa bixaqin yacnii dhabnimo as'aluka waan ku su-aalayaa bixaqin ay xaqan ayb dhab ahaanaan kuu su-aalayaa ayb lamaa xadaatanii waad ii sheegaysaa xadiidan xadiid samictahu min rasuuli illahi sal ll cl slam nebiga aada ka maqashay caqaltahu aada garatay wa calimtahu aada ogaatay faqaala abuu hurayrata abuu hurayra waxa uu yidhi afcalu waa samaynayaa la uxadihanaka xadiidan baan kuu sheegayaa xadaaniihi rasuulullahi sal l slam nebiga uu ii sheegay caqaltuhu aan gartay wa calimtuhu aan ogaaday huma markaa dabadeed nashaqa abuu hurayrata abuu hurayra waa neef jiiday nashqatan halmar neef jiidid yacnii qofku markuu argagaxo ee wax argagax badan ou rabo inuu sheego intuusan xadiidkii sheegin baa yacni shahqa ayaa qabatay oo neef yacni neef weyn baa marka uu jiiday ayb famakahnaa qaliilan cabbaar yar baan nagaanay uma afaaqa waa soo meersaday marka intou neeftii yidhi ayuu cabbaar markaa aamusnaa markaasuu meersaday ilaa uu ka meersaday faqaala waxa uu yidhi la uxadianaka xadiidan xadiid baan kuu sheegayaa xadaaniihi rasuulullahi sal ly slam uu nebigu ii sheegay fii hada lbeyti gurigan dhexdiisa uu iigu sheegay maa macanaa axadun qofna lama jirin hayrii aniga hayrkey aniga aniga maahane iyo wagayruhu isaga hayrkiisa qofaan aniga ahayn isagana ahaynna lama jirin uma nashaqa abuu hurayrata nashqatan uqraa abuu hurayra mar ayuu neef tuuray ou neef dib u qaatay neeftiisii uma afaaqa wamasaxa wajhahu waa soo meersaday wejigiisiiba iska u masaxay faqaala waxa uu yidhi afcalu waan samaynayaa la uxadianaka xadiidan xadaaniihi rasuulu llahi sal ly slama wa ana wa huwa fii hada lbeyti nabiga xadiid uu ii sheegaan kuu sheegayaa aniga isaga gurigan anagoo joogno maa macanaa axadun hayrii wagayruhu uma nashaqa abuu hurayrata nashqatan shadiida abuu hurayra hal mar ayuu neef qaaday neef qaad aada u daran uma maala dabadeed marka waa jalleecay khaaran isagoo dhacayo calaa wajhi wejigiisa mid mid u dhacay isagoo ah ayb khaaran yacnii khaarirun oo kale khaariran khaaran calaa wajhihi wejigiisa xaal uu u dhacay faasnadtuhu waan cusjiyey calaya anaa isku korkaygaan cusjiyey dawiilan cabbaar ayaan ku hayay uma afaaqa waa soo meersaday faqaala yani waxaan sidan dhan ay ugu dhacaysaa waxay tahay waxa uu soo wado culayskeeda ayuu ogyahay waana xadiid aad u culays badan runtii xadiidkan qaala xadaanii rasuulu llahi sal ly slam nabigaa ii sheegay ana allaha alle idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinta qiyaamaha markay tahay yanzilu ila alcibaadi addoommadu u soo degayaa xaggooda liyaqdiya baynahum si uu u kala bixiyo u kala saaro wa kullu ummatin ummad kastaana jaahiyatun waa mid jilbaheeda u fadhiso wa taraa kulla ummatin jaahiya kullu ummatin tudcaa ilaa kitaabiha alyowm ummad walbaa marka jilibkay u fadhisaayoo jilibkii ayay marka u kuudadaa fa awalu man qofkan ugu horeeyo yadcuu bihi ou alla u yeeraya rajulun nin waayo jamaca alqur'aana qur-aankii ururiyey oo qur-aankii xifdiyey bartay iyo warajulun nin qutila fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu dilay sida daahirkaa ay dadku la ahayd iyo warajulun nin kahiiru lmaali maal badan fayaquulu wuxuu dhahayaa allaahu alle lilqaari'i kii qur-aanka yaqaanay alam ucallimka miyaanan ku barin maa anzaltu calaa rasuuli wixii aan rasuulkayga kusoo dejiyey adiga soo kuma barin waa nicmo aad u weyn marka wixii nebigayga aniga aan kusoo dejiyo xaggayga ka yimid adiga soo kuguma deeqinoo kuma barin ayb qaala balaa yaayaa rabbi haa buu dhahayaa rabbi waa i bartay qaala famaadaa camilta maxaad ku samaysay fii maa cullimta wixii lagu baray qaala wuxuu dhahayaa kuntu aquumu bihi waa ku istaagi jiray aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar habeen iyo maalinba waan ku istaagi jiray yacni waa qiyaamulleyl baan habeenkii samayn jiray waa ku tukan jiray habeen iyo maalinba fayaquulu allahu lahu alla wuxuu ku dhahayaa kadabta been ayaad sheegtay wa taquulu lahu lmalaa'ikatu malaa'igtiina waxay ku dhahayaan kadabta wayaquulu allahu alla wuxuu dhahayaa bal aradta waxaad doontay an yuqaala in la yidhaahdo fulaanun qaari'un hebel waa qaari faqad qiila dalika waana la yidhi arrintaas adiga marka niyadaada wax kalea ku jiray oo qaari waayo hal lagu dhahay ahayd waana lagu yidhi ayb wa yu'taa bisaaxibi lmaal kii maalka u saaxiibka baa lala imaanayaa fayaquulu llaahu lahu alla wuxuu ku dhahayaa alam uwasic calayka miyaanan kuu waasicinin xataa lam adacka ilaa aanan kaa kaa tegin aanan kaaga tegin taxtaaju ilaa axadin qof inaad u baahan tahay qaala balaa yaa rabbi haa qaala famaadaa camilta fii maa aataytuka wixii aan ku siiyey maxaa ku samaysay qaala kuntu asilu raxima qaraabadan ka xiriirin jiray waa tasadaqu waa sadaqaysan jiray qaraabadan xiriirin jiray waa tasadaqu waana sadaqaysan jiray fayaquulu llahu lahu alla wuxuu ku dhahayaa kadabta wataquulu lahu lmalaa'ikatu malaa'igtii waxay ku dhahaysaa kadabta wayaquulu llahu bal aradta waxaad doontay an yuqaala fulaanu jawaadun hebel waa deeq badan yahay faqad qiila dalika waana la yidhi sidaas iraadadii baa wax qaribtay marka iraadada waa meesha marka aadka u dhibka badan wey oo ninkani marka waxaa ku dhacay shirkul ira shirkun fi liraada iraadada iyo camalkan waxa uu ka rabo ayuu ilaahay qeyrkii la wadaajiyey waxaa la yidhaha marka shirkun fi liraada shirkiga iraadada ku dhacaana waa midka culammadu ay aada uga cabsadaan waa kan abu hureyre ka cabsi geliyeyna kaas wey waayo wax ka badbaadaya waa yaryihiinba kaas oo alimaam ibnu lqayim raximah llahu waxa uu yidhi shirkiga noocan oo iraadaadka galo oo qalbiga gelaya ee qofku waxa camal aakhiro adduunye uu ku rabo fadalika albaxru aladii laa saaxila lahu wuxuu yidhi waa bad aan xeeb lahayn waa nin un badweyn inta ku halaagsamay xeebna aysan u dhoweyn maanta dhan iska daba wareegaya waqala man yanjuu minhu qof ka badbaadaana waa yaryahay yuu yihi kaas oo mararka qaar qalbigaaga waxbaa kusoo dhacayo amaan ammaan jacayl adduunyo aad ku rabto wadiifo iyo shaqo aa ku raadisid waa dhib badan tahay marka kaasi waxaa ka badbaadi karo ninuun ilaa zuhdi adduunyaba waxba aysan la ahayn haddii la ammaano iyo haddii maal la siiyo iyo haddii kaleba ninaynan adduunya waxba lahaynaa ka badbaadi karo waana asbaabta zuhdiga uu ugu keenay kitaab xadiidkan ayb faqad qiila dalika sidaana waa la yidhi wayu'taa waxaa lala imaanayaa biladii qutila fii sabiili illah kii ilaahay jidkiisa lagu dilay fayaquulu llahu lahu allah wuxuu ku dhahayaa fii maadaa qutilta maxaa lagugu dilay adiga fayaquulu wuxuu dhahayaa umirtu biljihaadi fii sabiilika waxaa la i amray jihaad jidkaaga lagu jihaado faqaataltu waa dagaalamay xataa qutiltu ilaa la i dilay fayaquulu llahu tacaala lahu alla wuxuu ku dhahayaa kadabta been baad sheegtay wataquulu lahu lmalaa'ikatu kadabta wayaquulu llahu bal aradta waxaad doontay an yuqaala in la yidhaahdo fulaanun jarii-un hebel waa dhiiran yahay waa geesi faqad qiila dalika waana la yidhi sidaa uma daraba rasuulu llahi sal ly slama calaa rukbatii nebigu markaa jilibkayga ayuu gacanta ku dhuftay faqaala waxau yidhi yaa abaa hurayra abuu hurayra ulaa'ika kuwaadaas athalaahatu ee saddexda ah walu khalqi illaahi ilaahay makhluuqiisa ka ugu horeeyo kuwa ugu horeeyo way tusacaru bihim nnaaru naarta lagu hurinayo khalqiga alle kuwa ugu horeeyo weeyaano naarta lagu hurinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kuwaasaa naarta la horgelinaya waa meesha marka culimada qaar ay yidhaahdeen caalim aan cilmigiisii ku camal falin oo aan niyadiisii markaa qasad wanaagsan iyo niyo wanaagsan aan la imaanin mucadabun waa la cadaabayaa qabla cubaadi lwathan kuwa asnaamta caabudo intaan la cadaabin isagaa la cadaabayaa kan meeshaas marka lanna awaliyadaani waxay keenaya ulaaika halaata awalu khalqin waa awaliye oo mutlaqa waxayna keenaysaa xataa gaalada intaan naarta la gelinin ayaga in laga laga bilaabayo o lagu hormarinayo mar abu hureyra waxay ka cabsi geliyey taas waaye wax sahlanna maaha arrintan marka faqaala alwaliidu abu cuhmaan almadaa'iniyu fafaabir faahbaranii cuqbat bnu muslim wuxuu ii sheegay ana shufayan huwa aladii dakala calaa mucaawiyata shufay wuxuu u galay mucaawiya fa akhbarahu bidalika xadiidkaasu ugu waramay qaala abu cuhmaan weliid wuxuu yidhi abu cuhmaan waxadatanii alcalaau bnu abi lxakiim ayaa ii sheegay calaau bnu abilxakiimna waa hiqa isaga annahu kaana wuxuu ahaa sayaafan limucaawiya mucaawiya wuxuu ahaa sayaaf ninka yacni marka dadka yacni la dilayo oo kale yacni seefta ku dhufto ayb jallaad iyo sayaaf iyo qaala waxa uu yidhi fadakhala calayhi rajulu nin baa usoo galay faahbarahu bihada can abi hurayra xadiidkan buu sheegay abu hurayruuna ka wariyey faqaala mucaawiyatu mucaawiya waxa uu yidhi qad fucila bi haa-ulaa'i haada kuwani waxaa lagu sameeyey kan fakayfa biman baqiya min annaas haddiiba kuwan sidan la yeelay nin caalima iyo mid yacnii jihaaday iyo mid sadaqo badan la baxay haddii sidan la yeelay dadkii kale dadka haray xaalkoodu waa sidee uma bakaa mucaawiyatu mucaawiya waa ooyey bukaa-an shadiidan ooyin daran xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu haalikun inuu dhimanayaba mucaawiya wa qulnaa waxaanu nidhi qad jaa-anaa hada arajulu bisharin ninkan xadiidkan maanta keenay shar buu noola yimid iyo dhib uma afaaqa mucaawiyatu mucaawiya waa soo meersaday wamasaxa can wajhihi wejigiisii buu masaxay wa qaala waxa uu yidhi sadaqa allaahu warasuuluhu ninkan shari waxba lama imaanine alla iyo rasuulkiisa run bay sheegeen man kaana yuriidu alxayaata addunyaa waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilu maa kaanuu yacmaluun xadiidkan aayaddan baaba u markhaati furayso ayuu yidhi naam bal feeri saxaabada yacni cabsidooda iyo diinku wuxuu ka ahaay inay berri ku badbaadaan diin oo shaqo lagu raadinayo iyo diin ammaan lagu raadinayo iyo maynan ahayn ammaanta waa iska imaanaysaa adduunyadu waa imaanaysaa laakiin asalka qofka waxaa laga rabaa diinka waxa uu baranayo inuu u barto inuu isku bedelo meeshii ka qaldan ku saxo meeshii u saxanna uu ku daa'im noqdo yaa diinka sidaas u laakiin damaanta cilmiga maxaa loo baranaa wadiifo uun in lagu raadiyo iyo rooti markaasaa waxaa isdhex galay culuumtii sharciga ahayd iyo culuumtii maadiga ahayd waa isdhex galeen sida maadiga lacag loogu raadiyo sababka loo baranayo uu yahay in lagu shaqaysto kaas waaba in lagu shaqaysto wayba tahayba sababto waa wax adduun waayo isaga kii aakhirana dadkii waxay ka dhigteen wax lagu shaqaysta bis markaasaad arkaysaa qofkii xadiidkii nebigu ku takhasusayaa lagu leeyahay ilaa doctooro ayuu gaaray xadiidka nebigu ku gaaray haddaad fiirisana nebiga uma eka mana shabahaya garku waa u xiiran yahay shaaribadaa u daysan diin ku dhowrsan maayo kaa ka badbaadi maysid inta xadiidkii nebiga ma akrinaayo inta fadhiisto sunnadii nebiga ugu yeeri maayo dadka bal sunnadii waa yasayaa waa waa yasayaa haddana maca dalika wuxuu bartay baa lagu leeyahy culum xadiiduu ku takhasusay xadiidku sow maahan cilmi aakhira marka xadiid cilmi adduunye miya waa cilmi aakhiro culumta kale xadiidku wuxuu kaga duwan yahay qofka xadiidka nebiga dhagaysto qalbigiisu inuu jilco wahay waatan hadda saxaabadii abu hurayra iyo mucaawiya xadiidkan balfiiri sida uu u galay qalbigooda ayb ta kale qofka adiga kuu sheega wax ku cabsi geliya waa fiican yahay intay goori goor tahay gaashaamo ayuu ku leeyahay imaana adiga marka shar iyo xumaan inaad u aragta maaha qaala hada xadiidun xasanu gariib qaala alimaamu abu ciisa baabun xadahanaa abu kurayb qaala xadaanii almuxaaribiyu can camaar bni sayfin addabiy whuwa ضaciif اlxadiid caabidun rawaa lahu الtirmidiy wbnu maaja can abi mucaanin اlbaصriy wahuwa majhuul wayuqaalu abu mucaadna waa la yidhaah ayb can ibni siriina can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali waslama tacawaduu biاllahi ilaahay ka magangala min jub اlxasan meesha la yidhaha jub اlxasan waa calam calamu waadin fii jahannam waadi jahanamo ku yaala magaciisa waxaa la yidhaha jubbu xasan haddii la kala furfurana jubbi waa ceelka alxasanna waa murugta murugta ceelkeedii waay laakiin hadda sidaa la dhihi maaye magacaas unbaa loogu magacaa leanna waa magac asmaadana lama bedelo ayb qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah wamaa jubbu lxasani qaala waadin fii jahannam waadi jahanamo dhexdeeda ah tatacawadu minhu jahannamu jahanamaa ka magan gasho alle ayay waadigaa ka magan gashaa kula yowmin maalin kasta mi-ata maratin boqol jeer waa waadi jahanamo lafteedu ay alle ka magan gelayso qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah waman yadkhuluhu oo jahanna waadigaa yaa galo yaa gelayo qaala waxa uu yidhi alquraa'u kuwa qur-aanka akhriskiisa badan almuraa'uuna ee istutusaya biacmaalihim acmaashooda nin nin qaari ah oo da diinkii yaqaano qur-aankii yaqaano oo haddana istustusayo kuwaasaa galo ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif oo camaar bnu sayfkaas baa ku jiro iyo jahaalatu mucaan walidalika alimaamu tirmidi wuxuu yidhi hada xadiidu gariib qala babu xadaanaa mxamed bn اlmuhanى qala xadaanaa abu dawuud wahuwa الطayaalisiyu qala xadaanaa abu sinan الshaybaniyu can xabib bni abi haabiti can abi صaalixi can abi hurayrata qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah arajulu yacmalu alcamala qofku wuxuu samaynayaa camal fa yusiruhu waa siraysanayaa camal buu samaynayaa waa siraysanayaa faida tulica calayhi haddii lagu arko acjabahu arrintaa waa farxad gelina bal ninkaa ka waran camal buu samaynayaa markuu samaynaya dadka ma istustusayo waa qarsanayaa haddii lagu arkana arrintaa farxad bay ku abuureysaa qaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi lahu ajraani ninkaa laba ajar buu leeyahay ajru siri sirta ajarkeeda wa ajru lcalaaniyati iyo marka la arkay ee camalkii uu farxad geliyey ajarkeeda qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu gariib xadiidkan marka isnaadka rijaashiisu waa hiqaat laakina alacmasha lam yasmac yani lakina alacmasha rawaahu can xabiib bni abi haabit can abi saalixin can الnabiy yani acmash mursal ahaan buu u wariyey abu sinaan ashaybaanina xadiidka waa wasliyey abu sinaanna acmash ma gaaro xagga xifdiga oo abu sinaan isagu waxaa la yidhaha sad bnu sinaan saciid bnu sinaan alburjumiyu saduuq lahu awhaan qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu gariib waqad rawa alacmashu can xabiibi bni abi haabiti can abi saalixin can الnabiy sal l slam mursalan waqad fasarahu bacdu ahli اlcilmi hada alxadiida ahlucilmiga qaarkood xadiidkan bay fasireen waxay ku fasireen ida طulica calayhi faacjabahu haddii lagu arko arrintaa farxad geliso inamaa macnaahu macnihiisu wuxuu yahay an yucjibahu inay inuu cajab geliyo hanaau nnaasi calayhi ammaanta ay dadka ammaanayaan bilkhayri ay ku ammaanayaan camalkii waa siraystay ilaahay dartiibuu u sameeyey waa lagu arkay waxa farxad gelinayo waa dadka inay wanaagga ku ammaanaan liqowli nabiyi sal ll ly slam antum shuhadaau llahi fi lardi sababtuna waxay tahay hadday dadku ammaanaan sow nebigu ma dhihin idinku ilaahay markhaatiyaalkiisaa tihiin dhulka korkiisa marka dadkaas ammaanaya waa ku farxayaayo qof fiican inuu yahay maadaama ummatu moxamed ay ammaanayaan farxadda taas waay marka ayib fa yucjibuhu hanaau nnaasi calayhi dadka ammaantooda cajab gelinayso dalika kaagaas ee lihaada kan faama idaa acjabahu laakiin haddii uu cajab geliyo liyaclama annaasu minhu dadku inay xaggiisa ka ogaadaan alkhayra khayrka wayukrama si loo karaameeyo wayucadama loo weyneeyo calaa dalika arrinkaa korkiisa loogu weyneeyo fa hada riyaa-un kani waa istutus labou marka idan u kala fasiray camal baad si sira u samaysatay dadkaa kugu arkay waa kugu ammaaneen khayrkay kugu ammaaneen waa jeclaysatay waxaadna u jeclaysatay bishaaro inay tahay arrintaas dhib ma leh ilaa dadku waa shuhadaa ullahi fil ardi laakiin ammaantaas in adiga wax lagugu siiyo haddaad ugu faraxday ee markaas waa istutus iyo riyaa wa qaala bacdu ahli اlcilmi ida طulica calayhi faacjabahu rajaaءa an yucmala bicamalihi bay ku fasireen waa farxayaa muxuu ku farxayaa in lagu daydow rabaa oo dadkuna wanaag sameeyaan fayakuunu lahu midlu ujuurihim ajarkoodoo kale ou helo fahada lahu madhabun aydan kanna waa madhab xadiidka lagu fasiri kara marka yani wixii marka meesha ishkaalka ku jiro waa fasirayaa si fiican buu kala dhigdhigaya idan marka waxaa kala laba oo ardayga inuu fahmo laga rabaa xadiidkan kelimaadka ku jiro waa iska waadix waa la fasiri karaa waa la laqbay karaa laakiin tawjiihiisa iyo meesha uu u socdana shay kala walidaalika musطalaxa labay u kala tahay haddii xadiidka kelimaadkiisu wax adag ay ku jiraan gariibaa la yihaha haddii aynan ku jirin wax adag kelimaadka kelimaad mustacmaloo la isticmaalo wa laakiin macnihiisa ayaa gumuud ou ku jiraa ee markaasi maxaa la rabaa marka ishkaalkaas in la bixiyo ayb kaas marka isaga waxaa weeyaan gariib buu noqonayaa midkanina wuxuu noqonayaa marka meesha ijtibaaha ku jira iyo meelaha in la bayaaniyo la caddeeyo kutubta marka shuruuxda iyo culimada diraayada iyo riwaayada isku darsatay labado labada isku daraybaa marka la rabaa in laga fiiriyo innaga soomaalida haddaan nahayba xadiidka haddiiba la laqbay karo waa ka soconaa ma moodno tawjiihu inuu ka dhib badan yahay laqbada walidaalika haddii kitaabka uun in yacni dadku laqbadaas uun xoogga in loo in loo saaray jecel yihiin mar haddii laqbada ay u fahmana bes khalaas kitaabku inuu fahamsan yahay buu umaleeyaa maya laakiin hadda kan laqbadiisa iyo isasaarkiisa waa la fahmi karaa laakiin macnahan iyo tawjiihan hadda uu sheegay adiga ma fahmi kartaa maya waa inaad raadisid marka manhajkaas marka oo keliya laqbada bis in la la fiiriyo in layska dhaafo laqbadana in la fiiriyo waa sahlantaha iyada haddaad hesho kadib xadiidka tawjiihaadkiisa inaad raadisid macnayna ku fadhisaa haddii aadan fahmin xadiidkaas ma taqaanid adiga ogow qaala baabun almar-u maca man axabba qofka wuxuu ahaaday qofka uu jeclaado maciisa qaala xadaanaa abu hishaam alrifaaciyu qaala xadaanaa xafs bnu giyaad can ashcata can ilxasan can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam almar-u maca man axabba qofka wuxuu la jiraa oo la jirkiisa uu yahay qofka uu jeclaado saxaabada waa ku farxeen xadiidkan anas bnu malik wuxuu yihi faana uxibu rasuula اllahi sal ly slam wa abaa bakrin wa cumar in la ila soo xashriyaanna jecelahay ayb haddaad cid kale jeclaatana ciddaa un baa lagugu soo xashrin walahu wuxuu leeyahay maktasaba wixii uu shaqaystay qaala fi lbaabi can caliyin wcabdillahi bni mascuud wa safwana bni casaal waabi hurayrata waabi muusa qala hada xadiidu xasanu gariibu min xadiidi اlxasan اlbasriyi can anas ayb qala xadaana caliy bnu xujrin qala ahbarana ismaaciil bnu jacfari can xumaydi can anas anahu qaala jaءa rajulu ilى الnabiy sal ly slam nin baa nabiga u yimid faqaala ya rasuula allah mata qiyaamu saaca saacadda dhiciddeeda waa goorma faqaama nabiyu sal l slam ila salaati nabiga salaada isu taagay falamaa qadaa salaatahu markuu gutay qaala ayna saa'ilu can qiyaami saaca aaway kii saacadda istaageeda weydiinayay goorma in waqtigay dhacayso faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi maa acdadta lahaa maxaa u diyaarsatay qaala yaa rasuula allahi maa acdadtu lahaa uma diyaarinin kabiira salaatin walaa sawmin salaad weyn iyo soon weyn uma diyaarsanin ilaa anii uxibu llaha warasuulahu laakiin aniga allaan jecelahay rasuulka faqaala rasuulu llahi sal l slam almar-u maca man axabba wa anta maca man axbabta qofku ciddou jeclaada maciise ayuu yahay adiguna ciddaad jeclaatay baad la jirtaa famaa ra-aytu ma arkin farixa almuslimuuna muslimiinta inay farxeen bacda alislaami islaamka kadib faraxahum bi haadaa faraxooda oo kale ay kan ku farxeen qaala hada xadiidun saxiixun leanna jacaylkaagii iyo niyadaadii iyo tacalluqaagii baad wax weyn ku gaaraysaa camal aadan samay karin ayaa ku gaaraysaa wax lagu farxa marka qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa sufyaan can caasimin can ziri bni xubaysh can safwaana bni casaalin qaala jaءa acraabiyu nin ree baadiya yimid jahwariyu sawt codkiisu oo aada u weyn yahay faqaala yaa muxamed nin cod dheero alrajulu yuxibu lqowm ninku wuxuu jeclaanayaa qolada walamaa yalxaq mana gaarin weli ayb walamaa yalxaq huwa isagu ma gaarin bihim iyaga weli ma gaarin faqala rasuulu lahi sal ly slam almar'u maca man axaba qala hada xadiidu صaxiix qala xadaثna axmed bnu cabdة الdabiyu qala xadaثna xamaad bnu zayd can caasimi can ziri can safwana bni casaal can الnabiy sal ly slam naxو xadiiثi maxmuud qaala baabun fii xusni danni biاllaahi malada oo la wanaajiyo alla laga qabo waxaa alla laga malaysanaya in la wanaajisto ayb marka malada alle la wanaajinaya marka macnuhu maaha inaad intaad xumaan iska samayso ilaahayna wanaag un ka filato oodan towbad keenin oo aada jamciso xumaan falitaan iyo inaad markaa isku darto amni alamnu min ciqaab illaah marka xusnu danigu maahan alamnu min makri illaahi maaha isaga labay kala yihiin qofka isagoo ilaahayna malada u wanaajisanaya ayuu haddana baqayaa oo uu ka baqayaa ilaahay cadaabkiisa labadaas in laysku daraa lahaa marka qala xadaثna muسى بن cabdالرحman alkindiyu الkuufiyu qala xadaثna زayd بn الxubaab huwa اlcukliyu qala xadaثna mucaawiyaة bnu صalح huwa mucaawiyaة bnu صalح bn xudayr qala xadaثnii cabdالرحman bn jubayr bn nufayr alxadramiyu can abihi qala xadaثna abu kurayb qala xadaثna wakiicu can jacfar bni burqan can yaziid bni اlasm can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal ly slam in allaha yaquulu ana cinda dani cabdii bi anugu ilama addoonkayga maladiisaan ahay wa ana macahu mid la jiraya la jiraan ahay idaa dacaanii hadduu ibaryo qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi اlbiri wاlإثmi samafalka khayrka iyo dembiga qala xadaثna muسى بن cbdالرحمn alkindiyu الkuufiyu qala xadaثna زayd بn الxubaab qala xadaثna mucaawiyaة bnu صاlح huwa bnu xudayr qala xadaثnii cabdالرحman bn jubayr bni nufayri الxadramiy alxadramiyu can abihi can الnawaas bni samcaan ana rajula sأla rasuula الlahi sl ل slm nin baa nabiga su-aalay can اlbiri wاlإثm faqala الnabiyu sl ل slm albiru xusn الkhلq khayrku waa dabeecad wanaaga walimu dembiguna maa xaaka fi sadri waa waxa laabta ku xabadka ku laablaabto maa xaaka fii nafsika nafsadaada dhexdeeda waxay ku laablaabtay wa karihta aada nacday an yaطalica calayhi nnaasu dadkana inay kugu arkaan dadka inay kugu arkaan ma rabtid waana ka shakisan tahay qala xadaثna bundaar qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy qala xadaثna mucaawiyaة bnu صalح can cabdالرaحman naxwhu إlا أنه qاla sأlt النaبy slى الlه عليه وaلي وsلم qala hda xadiiث صحيiح xasن bab ma jaءa fi الxb fi الlahi wixii ku yimid marka jacaylka qofka uu jeclaanayo qofka muslimkaa ilaahay dartii oo u jeclaanayo ayb qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna kahiir bnu hishaam wahuwa abu shlin الraqiyu hiqat qala xadaثna jacfar bnu burqan qala xadaثna xabib bnu abi marzuq wahuwa الraqiyu hiqat hiqat faadil tirmidi nasaa-i baa u wariya can caطaء bni abi rabaxi can abi muslimi alkhawlaaniy abu muslim alkhawlaani cabdullaahi bnu huwab qaala xadaثanii mucaad bnu jabal isaga waa mukhadram qaala xadaثanii mucaad bnu jabal qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul qaala allahu caza wajala almutaxaabuuna fii jalaalii kuwa isjecel fii jalaalii aniga weynaantayda darteed isku jecel ay liأjli jalaalii lahum waxay leeyihiin manaabiru min nuurin manaabir nuur ah yaqbiduhum waxaa majeeranayo annabiyuuna nebiyadaiyo washuhadaa-u qaala wafi lbaabi can abi darda wabni mascuudi wacubaadata bni saamit waabi malikin alashcariy waabi hurayra qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waabuu muslimin alkhawlaaniyu ismuhu cabdullahi bnu huwab marka waa majeeranayaan waxaa laga wadaa yacni derajada ay joogaanay jeclaysanayaan maahan inay ambiyadu ka derajo badan yihiin kuwan kama derajo badna ambiyadaa derajo weyn laakiin ninkaa meeshuu jooga haddii nebi jeclaystay meel wax weyn inay taha dareemima waxaana lagu gaarayaa dabcan darajadaas ataxaabubu fi اllah ilahay dartii in la ysu jeclaado ayb qala xadaثna alanصariyu qala xadaثna macnun qala xadaثna malik can khubayb bni cabdالraxman can xafs bni caasimi can abi hurayrata aw can abi saciidi ana rasuula اlahi sal l slm qaal sabcat toddobo yudiluhm اllahu ilaahay baa harinaya fii dilihi fii dili carshihi carshigiisa hooskiisa ayuu harinaya fii dilihi fii dili carshihi riwaayo saciid ibni mansuur sidaasay ayay leedahay marka waa laysu fasirayaa labada xadiid diliga markaa dee sife ilaahay uma noqonayo dabcan ayb leanna wax ilaahay ka baxsan waayayb fii dilihi marka fii dili carshihi yowma maalin laa dila hoos ounan jirin ilaa diluhu ilaa dilu carshihi carshigiisa hooskiisa maaha toddobadii buu tirinayaa marka toddobadan keliyana maahan waa ka badan kuwa kalena waa jiraan oo alcadadu laa mafhuuma lahu imaamun caadilun imaam caadila washaabun nasha-a bicibaadat illaahi nin dhallinyaro ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray warajulun kaana qalbuhu mucallaqan bilmasjidi iyo nin qalbigiisa masjidka lagu xiray idaa kharaja minhu haddii uu ka baxo xataa yacuuda ilayhi ilaa uu kusoo laabto yacnii markuu ka baxo masaajidka qalbigiisii masaajidkaa weli ku xiran waqtigu usoo laaban lahaa iyo inuu usoo laabanayaa ku jirto warajulaani iyo laba nin taxaabbaa fi llaahi ilaahay dartii isu jeclaaday fajtamacaa calaa dalika kaa ku kulmay wa tafaraqaa kala tegay oo iyagoo sidaa isu jecel bay kala tegayaan iyadoo sidaas isu jecel bay kulmayaan waa kulmayaan waa la fahmay waa kala tegayaan maxaawa laba macno marka ay isla joogoodu markay iska kala tegayaan nin walbaa gurigiisa aadaya waa la dhihi kara waxaa kaloo lagu macnayn karaa watafaraqaa saasay ku kala dhinteen iyagoo isjecel ay kala dhinteen ayb ila adduunyadan maalin alla keena layslama joogayeen alla kala tega iyo warajulu nin dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan keligiis isagoo ah fafaadat caynaahu labadiisii indhood ay ilmeeyeen oy shubmeen iyo warajulu nin dacathu imra'atun haweeney ay u yeertay daatu xasabin wa jamaalin nasab u saaxiiba iyo qurx faqaala yidhi inii akhaafu llaha xumaan bay ka rabtay inii akhaafu llaha ayb allaan ka cabsanaya yacnii shahwadiisaa la jirto laakiin shahwadiisiiba uu khilaafay ilaahay cabsidiisa darteed ninkaani marka mujaahadou sameeyo nafta waa la diriray ee dembigu marka adiga uunan shahwadaada aysan la jirin iyo markay la jirto isku mid maaha markaan ay la jirto waa ku imtixaanan tahay faqaala yidhi inii akhaafu llaha iyo warajulu nin tasadaqa bisadaqatin sadaqo sadaqaystay fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama ilaa aynan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisa waxay bixinayso qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wahakada ruwiya hada alxadiidu can malik bni anas min gayri wajhin midla hada ayb washaka fiihi waana ku shakiyey wa qaala can abi hurayrata aw can abi saciid wa cubaydullaahi bnu cumar xadiidka isagana waa laga wariyey waa laga wariyey waa wariyey rawaahu can khubayb bni cabdiraxmaan buu ka wariyey walam yashuka fiihi ma shakinin faqaala wuxuu yidhi can abi hurayra marka labada maalik iyo cubaydulaahiba khubayb bay ka wada warinayaan maalik laakiin raawiga nabiga ka warinaya abu saciid miamse abu hurayra waa ka shakiyey laakiin cubaydullahi isaga ma shakinin qaala xadaanaa sawaaru bnu cabdillaahi alcambariyu wahuwa abu cabdillahi albasriyu qaadi rusaafa ayb wagayriha wahuwa hiqat wamuxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can cubayd illahi bni cumar can khubaybi can xafs bni caasimi can abi hurayra can الnabiyi sal ll slam naxwu xadiidi malik bni anas bimacnaahu ila anahu qaala wuxuu yihi kana qalbhu mucalaqa biاlmasaajidi wa qaala datu mansibin wajamaal meesha xasabin oo kii horeeyay qaala imaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi iclaami اlxubi jacaylka qofka uu qof kale jecel yahay ilaahay darti ku jecel yahay inuu ogeysiiyo qala xadaanaa bundaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan qala xadaanaa thawr bnu yaziid can xabiib bni cubayd huwa araxabiyu abu xafs alximsiyu hiqat can lmiqdaami bni macdi kariba qaala qaala rasuulu lahi sal l slam idaa axaba axadukum midkiin haddii uu jeclaado akhaahu walaalkii falyuclimhu iyaahu ha ogeysiiyo qala wfi lbaabi can abi darin wa anas qala xadiidu lmiqdaam xadiidun xasanu saxiixu gariib qala xadaanaa hanaadu waqutaybatu qala xadaanaa xaakimu bnu ismaaciil can cimraana bni muslimin alqasiir huwa abu bakr alqasiir albasriyu saduuqu rubama wahin can saciid bni salmaan ama ibni sulaymaanna waa leeraa maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqad can yaziid bni nacaamata adabiy wahuwa abu mawduud albasriyu maqbulu rawaa lahu tirmidiyu ayضa walam yahbut ana lahu suxbatan ayb qaala qaala rasuulu lahi sal l slam marka haddii suxbadiisu sugnaanin xadiidkiisu waa inuu yahay mursal qaala qaala rasuulu lahi sal l slm idaa aakha rajulu rajula ninku haddii uu la walaaloobay qofka falyas'alhu can ismihi ha su-aalo wasmi abiihi magaciise iyo magaca aabihi wa miman huwa iyo cidda uu yahay cidda uu yahay yani si fiican ha isu bartaan fa inahu awsalu lilmawaddati kalgacaylka midaas ayaa xiriirin og ayb xadiidkanna isnaadkiisa waa daciifa yaziid bnu nacaama ku jiro isaguna saxaabi ma ahan laftiisu waa maqbuul oo mutaabaco u baahan yahay qaala rasuulullaahi buuna leeyahay hadda waa mursal marka xadiidka saciid bnu salmaan laftiisu waa majhuul oo jahaala ku suganaysay laftiisa qaala hada xadiiun gariibun qaala hada xadiidun gariibun laa nacrifhu ila min hada اlwajhi walaa nacrifu liyaziida bni nacaamata samaacan yaziid bnu nacaama wax samaaca uma ogin ayb wyurwى can bni cumara wayurwaa can ibni cumara ayaa laga ayaa laga warinayaa can الnabiy sal ly slama naxwu hada kan oo kale oo yacnii irsaalkii buu ka kabayaa meeshan wayurwaa can ibni cumara can الnabiy sal ly slama naxwu hada walaa yasixu isnaaduhu riwaayada ibni cumarna isnaadkeedu ma ansaxayo ayb hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed